maanta waxaa farxad weyn waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay soo dhoweeyaan safiirka cusub ee soomaaliya u fadhin doona dalkan soomaaliya master sergey sida aad wada ogtihiinba soomaaliya iyo rushiya ama soviet unionka waagii la dhihi jiray waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo dhinacyo badan taabanaya hadday noqon lahayd dhinaca militariga waxbarashada ganacsiga runtii iyo waxyaalo fara badan oo kale oo xiriir wanaagsan ka dhexeeyey waxaan rajaynaynaa mudanaha cusub inaan soo dhaweyno safiirka uuna noqdo kii soo celiya xiriirkii labada dal annagana ka dowlad ahaan iyo sida madaxweynuhu ballan qaadayba inaan si dhow ula shaqayn doono xiriirkana soo celin doono